الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والبسملة آية منها ومن كل سورة غير براءة halka haddii aynu mulaaxado yar sii raacino oo laga yaabaa dadka qaarkood xagga axaadiidta iyo inay wax iska yar bidaan runtii waa masalada imika aanay uhorreynine wakti hore dhacday haddii ama la isku qabto amaba wax ka sii yar noqdaan qofka doonaya markaa inuu si wanaagsan ubaxsiiyo dee kutub laga alifay keligeed way jirtaa basmaladoo keliya iyo la jahrideeda iyo siraysigeeda keligeed siladaasoo qura waxyaabaha laakiin meelahaad ka raajici karta waxa ugu sii fiican sharxu lmuhadabka oo nawowi uu leeyahay muhadab shiraazi uu ku sharxayo labaatan mujalada adigu masaladan marka uu dee sharxaye wuxuu kaga hadlayaa mujaladka saddexaad saddex boqol iyo labiyo soddon safxadda ilaa afar iyo labaatan safxadood buu kaga hadlayaa gebagabadoodana haddii aynu soo lakhisno waxay isugu soo ururayaanun laba qowl inay raajix yihiin oo labaduba isugu tegaya isbaat lbasmala bisinkii in la sugo inay waajib tahay oo aan laga tegi karin qawlna hoos baa loo akriyayaa buu leeyahay qawlna korb kor baa loo akriyaya labadaa qowlaa markaa mid walba adiladooda uu soo qaadaya markaa qolo walbana adiladeeda waa sugan tahay idan markaa kor uqaadidiisa iyo hoos u akrinta labaduba sida ibnuqayim uu sheegay aynu kasoo warramaynay wax sugan weeye marka adilada haddii uu qofku doono inuu aada uga sii dharga iyo bal kuwa xooga badanna dee halkaasuu ka baxsii karayaa calaa kullin madhabtan marka la eegana laimaatinkiisunbaa dee waajiba sida aynu sheegno dee adiladiiba ay muujinayso laakiin kor uqaadidiisa dee iyaga qudhigoodu waa sunni bay qabaan in lala jehro oo qofkii dee ma burayso salaadii haddii uu sidhayso mar laakiin si aanu tashuush u imanin inuu qof kor isaga qaado ayaa fiican mucaawiya ayaa waxa uu tukinayay reer madiina iyagoo asxaabtii muhaajiriintii iyo ansaartiiba joogaan markaa maalin baa faatixada bisinkuu kor u akriyay suuraddii ka dambaysayna bisinkeediibuu hoos u dhigay dabeed muhaajiriintiibaa ku qayliyo o yihi asaraqta salaa yaa mucaawiya war mucaawiya waa sidee maanta salaadii ma dhan baad goosatay bay idhaah maxay suuraddan bilaa bisinkeed akriday maalintii dambena suuraddii buu bisinkeedii kor u qaaday markaasuu faatixadii hoos u dhigay ansaartiibaa markaana ku qayliyay reer madiina kollay dee aimada qaarkoodna camalu ahlulmadiina ama aragtidooda daliilbaaba ka dhigaya waxa uu markaa ka soo warramayey bal qofku marka uu salaadii tukanayo uu faatixadii akriyo suuradihii ka dambeeyey uu akriyi lahaa markaa diwaal lmufasal awsaat lmufasal qisaaru lmufasal ayuu soo kala qaaday kolkaa waxa uu yihi suuradaha waxa uu ku wuxuu ku akriyayaa salaadaha suuradahaasuu ku akriyaya dabeed in buu sii raaciyey macno qayd oo kale uga dhigan kolkaasaa wuxuu yihi in radiya mi akay ka bilaabmaysa walisubxin in radiya biiwaalihi wa awsaatihi hadii ay ka raal haddii ay ka raali noqdaan diwaal lmufasal iyo awsaat lmufasal ma'muuruuna ma'muumuuna dad la tukinayo maxsuuruuna kooban hadday kuwa dhexe iyo kuwa dhaadheer ka raali yihiin weeye wa ilaa haddii ay ka raali noqon waayaan khafafa waa fududaynaya awsaat waxaan leeyahay suuradaha dhaadheere mufasalka dee suurat lxujuraat iyo qaaf iyo dee suuratu tuur iyo kuwa ah suuratu xadiid iyo kuwa dhaadheer iyo kuwa dhexe oo kolka laga yimaado jus suuratu cama ilaa waduxaa laga soo gaadhayo intaa qofkii waxa uu akriyaya dadkan uu tukinayaa dad kooban oo ka raaliya hadday yihiin oo isla og yihiin haddii kale qisaarulmufasal buu akriyaya uu kasii fududaynaya oo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii muttafaqu calayhiga ahaa waxa uu ku lahaa midkiin marka uu imaam noqdo falyukafif isalaa faina fiihim adaciifa walkabiira wada alxaaja waxaa dadkan ku jira mid buka iyo mid iska tamar daran mid muraad lahoo degdegaya ha u fududeeya salaada haddaba wali walisubxi ljumuca subaxa jumce waxa sunaa inuu akriyo aliflamim tanziil suuratu sajda wey wahalata cala linsaan labadaas buu midba ragcad ku akriyaya walisunati lmaqrib walisunati subx waragcatay tawaaf walistikhaara intaa waa imise salaadood sunnaha maqribka ka dambeeya iyo sunnaha subaxa ka horeeya labada ragcadood ee tawaafka salaatu listikhaara wuxuu ku akriyaya qul yaa ayuha alkaafiruuna walikhlaas ragcadda horena qul ya alkaafiruun ragcadda labaadna qul huwa allah wayundabu waxaa la ammaano quman altartiilu wاtadabbur qur'aanka in la tajwiidiyo walakdu bitajwiidi xatmun laazimu man lam yujawid اlqur'aana aasimu liannahu bihi اlilaahu anzala wahakada minhu ilayna wasala wahuwa ayضa xilyaة اtilaawa wazinaة اladaءi wاlqira'ة wahuwa icطaaءu lxuruufi xaqaha min sifatin lahaa wamustaxaqaha waradu kuli waaxidin liaslihi wallafdu fi nadiirihi ka milihi calaa kulli xaal sheekha isagu dee waajib baabuu ka dhigay inkastay fuqahadu leeyihiin wayundabu tartiil watadabbur oo dee raggaa markaa quraada ah iyaga kollay dee muhimadda ay faniga siinayaanba aada u weyn saa darteed buu asim ku sheegay sheekhaas ibnu jazariy ibnu jazari fi manduumati ilaahay baana ayaana yihi waratil ilqur'aana tartiila si wanaagsan u habee qur-aanka markaad akriyaysa tadaburkuna waa macnihiisoo la dhadhamiyo aanad dhoofin markaad akriyayse aayaadka cadaabka iyo aayaadka naxariista iyo kuwa kula hadlaya iyo wax oo dhan aad dhadhamiso wa tukrahu suura waxaa karaaha ah suuradiibaa lima'muumin loo karaahiyeystay yasmacu qiraa'ata alimaam ninkii ma'muumka ahaa qirada imaamka maqlayay inuu faatixada kadib suurad akriyaa ma ma hagaagsano waa karaaho oo dee nebiguba waa kii lahaa markaan qur-aanka imaamku akriyaya dhegaysta waidaa qaraa fa ansituu ilaa aimada qaarkood ba gaadhsiiyeen kol haddii la tukinayo qofka waxbaba akri maayaba salaad siriya iyo mid jahriyaa qaarkoodna waxay leeyihin mee salaada jahriyada unbuu dhegaysanaya oo maca faatixada aanu akriyay qolana waxay leeyihin faatixada unbuu akriyaya waa sida madhabtane laakin suurad kale ma akriyayo fain kaanat siriyatan aw jahriya salaadii mid hoos loo dhigaya hadday ta ama mid jahriye ah oo kor loo qaadayo walam yasbac libucdin laakiin jahriye ha ahaatee uu ka durugsan yahay qofkani qirada imaamkaanu maqlayn aw samamin ama waaba nin dhegalaba nudibat lahu aydan dee sunnay u tahay inuu suuraddii akriyo faatixada ka dambaysa salaadii haddii ay siriye tahay oonad imaamku waxuu akriyaya maqlayn dee intuu isagu suuradiisii iyo faatixadiisa akriyay adna labadaa wad degoolihiina dee hoos buu isaga dhigay isna wuu akriyi doonaa wakadaa sidoo kale waxa ahuu suuradii faatixada ka dambaysa akriyaya law kaana haddii uu yahay yasmacu qiraa'ata alimaam imaamka qiradiisii buu maqlaya walam yafham mana garanayo macnaha qirada cala alasaxi haddaynu qabanno khilaaf baa taa ku jira asaxna qowlka qaabilsani waa saxiix saxiix haddii la idhaana dee laftiisu ma sahlana oo saxiix buu faasid qaabilaya qawliid laakiin asaxan qowl xoog badan baa ka hor jeeda ragcadihii salaadu miyay isla egaanayaan maya wayutawilu lulaa cala athaniya waxa uu dheeraynayaa ragcadda hore ta labaad buu ka dheeraynaya oo labada ragcadoodee hore way kaga ka dheeraanayaan labada dambe sacad markii ay wax ka sheegeen salaadiisa waxa uu lahaa inii kuntu arkudul ulayeyn waxaan dheerayn jiray labada ragcadood ee hore oo sunihii rasuulka ah oo saa nabiga ka arkay ah markaa bilaash bay iqabsanayaan buu lahaa qoladii u habaaray walaw faata almasbuuqa walaw faata almasbuuqa rakcataani masbuuqii waxaa dhaafay ragcad laba ragcadood masbuuqu de waa kii salaada laga horgalay fatadaarakahumaa bacda asalaam labadii ragcadood baa qofkii uu la yimid markii imaamku salaamo naqsaday laba ragcadood baa ku dhaafay duurkii markii imaamkii salaamo naqsaday baad u kacdood la timid nudibat suuratu fiihimaa siran dee waxaa habboon inaad suuraddii soo celiso si sira oo macnaha la jahri mayside faatixadii markaad akrido suuraddii waad soo celinaysa ilan keligaa baa tahay mike wayajharu alimaamu waalmunfaridu kii imaamka ahaa iyo munfaridkii kor bay u qaadayaan ma'muumkii baa la diidaya inuu kor u qaade la tukinaye fi subxi salaadii subax waljumucati iyo salaadii jumce iyo walciidayni labadii ciidood walistisqa salaadii roobdoonka wa khusuufi lqamar tii dayaxmadoobaadka wataraawiix iyo salaadii taraawiixda iyo waluulayeyni labada ragcadood ee hore oo min almagribi waalcishaa oo maqribki iyo cishaa'igiya intaasoo salaadood baa kor loo qaadaa salaada wa yusiru fi lbaaqi salaadihii ka soo hadhay intaana hoos baa loo akriyaa qirada halkaa waxa uu kugu kala sheegay sadarkaa salaadaha intay sunno tahay in kor loo dhawaaqo oo qirada kor loo qaado iyo inta kor loo dhigayo sideed salaadood buu markaa kuu sheegay oo maqribkaa iyo cishaayigaasi ay u dambeeyaan wixii salaadaah ee kasoo hadhay ama farado ama sunno ah hoos baa loo dhigaa wey fain qadaa faaitata allayli waannahaar hadduu qalleeyo salaadii habeenkii ee ka tagtay cishaa'i ka tegay buu doonay inuu qalleeyo wanahaari ama salaad maalin la tukan jirayoo dee duhur oo kale ahayd oo ka tagtay buu doonay inuu qalleeyo leylan habeennimo jihaara labadaba kor ha u qaado oo salaadii duhur hadday kaa tagtay amaba salaadii cishaa'i ay kaa tagtay adigu salaada ama habeen ha la tukanayo ama maalin ha la tukan jire bal haddii ay kaa tagto waktigaad qalaynaysaa uu yahay wakti habeennimo ah kor baad u qaadaysaa buu kuleeyahy saasay leeyihi jahara kor buu u qaadaya aw fa aw faaitat nha aw faa'itat annahaar fain qadaa faa'itat annahaar walleyl ama wuxuu doonay salaadii maalinkii la tukan jiray iyo tii habeenkii la tukan jiray inu oo ka tagtay inuu qalleeyo laakiin goor buu qallaynaya nahaara maalin buu doonay inuu soo qalleeyo asara buu siraysanaya gebagabada warkiisi waxa weeye salaadihii qallaha ee kaa tegey haddaad doonto habeen inaad qallayso dee kor u qaad ilaa waa waktigii salaada kor loo qaadi jire salaadihii qallaha ahaa goorsay doonaanba ha kaa tageena haddaad maalin qallaynaysana hoos u dhig waa sidaas wey ilaa subxa subxii mooyaane fa inahu yujharu biqadaa'iha mudlaqa iyada mar walba qallaheeda kor baa loo qaadaya siduu nebiguba barqadii markuu tukanaya kor ugu qaaday calayhi salaatu wasalaam oo subaxan macnaha istisna waxay ka tahay faa'itat nahaar inkasta oo salaadii maalinkii ay tahay haddana iyada haddii la doono in la qalleeyo maalin iyo haddii la doono habeen in la qalleeyo xukumkeedu waa gaar iyada mar leyba kor baa loo qaaday dee kor uqaadiduna waa inaad naftaada maqashiisaaba waa kii kuu sheegaye taasaa ugu badnayd inaad in yaroo kooban naftaada maqashiis mar haddaad cid tukinay haba laga yaaba haddii aad dee sii dheerayso inaad noqon kartaba almutajahiriina bilfisq ummadayda waa loo wada dembi dhaafaa kuwa fisqiga la jahra mooyaane markaa dee nebigu waxa uu ku sheegay qofka intuu habeenkii wax sameeyo dabeetana subaxdii odhanaya waan sameeyey markaa si aanay baltaaba kaaga noqoninba inaad dee naftaadun maqashiiso wey laakiin haddaad duhurkii un halkaa salaadii jimca iyadoo la tukanayo gacmaha un kor u taagtood allahuma hadiinuun isla gaafoodhiso soo la garan maayo inay salaadii subaxaad ka seexatay ama aada fudaysatay saaka markan banaan salaadii subaxba soo tukanine ka seexday jumco imanaya dadka qaar inay ku dacniyaan markaa gacmahaagaba dee iska laabo iska tukow jeebka intood ku ridato waaya waman laa yuxsinu lfaatixa qofkaan faatixadii hagaajinayn ila waataynu soo sheegnay faradnimadeedii laa salaata liman lam yaqra' biumi lqur'aan lazimahu tacalumuhaa dee inuu bartaa waajib ku ah inuu barto waajib bay ku tahay barashaduna dee inuu higaad usoo maro oo soo adkaysto oo dee ilaah way iska wanaagsantahay taas laakiin barashadan degdegaay waxa weeye de inuu culimadii yidhaah iga dhagaysto isagii loo laqimo wakti kooban baaba lagu bari karaa laba cisho iyo hadduu idhaahdo bal iga dhagaysta alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ayaa maanta la baraya intaasaa loo laqimaya berrina saasaa loogu sii wadaya dee dhowr cisho intaa talqiin wuu ku qaadan karaa ila gabaygaba soomaalida waa tii talqiinta ku qaybi jirte wailaa fa qiraa'atuhaa min musxaf wailaa haddii uu baranba kari waayo xafidi kari waayo dee kitaabuna sitawn ila way jiraan dad waahimiina ama aan faatixadaba xafidi karayn amaba dee soo islaamay markaa balorta inta uu dusha ka qaybayo kitaabka ha kasii akriyo fain cajaza licadami dalik haddii uu ka caajisa faatixada akrinteedii oo licadami dalika kitaabnaba waa la-yi aw lam yajid mucalima ama wax baraba ninkani waa la-yi indadaalaya wey kitaabna ma hayo mucalimna ma hayo aw daaqa alwaqtu amaba waktigii baa cidhiidhi noqday markuu imika soo islaamay weli aanu isu diyaarinin faatixada dee uu doonaya inuu barto baa horta salaadii waajibka ahayd ee ugu horreysayba soo gashayba maxaa la yeelaya xarumat bilcajamiya in af soomaaliya lagu turjumaa waa xaraam in af soomaaliya lagu turjumo oo af soomaaliya un la daldalo oo lagu baal wado un faatixadii ilaahay baa mahadle caalamiintao dhan rabbiga u ahaa in sidaas un salaad uu ku tukado ilaahay aysaanay soomaalidu dee sheegaan sidayda madow caanaheeda caddeeyey taa baabkeedu maya halkaa inaga joojibtaa fain axsana kayrahaa haddii u wanaajiyo faatixada waxaan hayn oo kale u si wanaagsan u garanaya oo qur-aanka ah faatixadun baa lagu adkeeyey suurado kale u garanaya ninkani lazimahu sabcu aayaatin toddoba aayadood oo kale un ha akriyo ilaa faatixada toddoba aayadood ba ahede toddoba aayadood oo kale un ha akriya ninkani laa yanqusu xuruufuhaa toddobada aayadood oo xuruufteedu aanay ka yaraanayn can xuruufi lfaatixa faatixada xuruufteedii aanay ka yarayn toddoba aayadood oo kale oo aan ka yarayn faatixadii xagga xarafaan xaraf ahaan marka la tiriyo ayaa uu akriyaya ninkani xuruufta dee marka la tirinayana waxaa la a xarafkii shidnaa laba xaraf baa laga tiriyaa sidaa la soco ila mudqam iyo mudqamu fiihi bay kala yihin fain lam yuxsin qur'aanan ninkani waa laga madoobeeya wax qur-aanaba ma garanayo lazimahu sabcatu adkaarin toddoba dikri ha akriyo subxaana allahi alxamdu lilahi walaa ilaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah halkaa ka wado dikri noocaasa buu akriyaya oo ilaahay dee uu ku ammaanayo tansiihdiisa bicadadi xuruufihaa laakiin dikrigaasi waa inuu la tiro noqdaa xuruuftii faatixada oo aanu ka yaraanin isaguna kaasi halkaasuu markaa maraya dee qofkii waa inuu wuxuun la yimaadaa meesha dikrigaas baa qur-aankii isaguna bedeli kara waa qof laakiin sii baranaya fain axsana bacd alfaatixa markaa inaga dadkeena dhibka haystaa waxa wey qofkani markuu waysada soo qaato salaada bilaabo adnaanu dee waxba garanay ishadaasunbaa atixiyaadka iyo ugu horeysunbaa loo yar sheegsheegaya faatixada dhibba ugu noqon maayo wuxuuna la odhanaya hebel waa salaad sax salaad sax hadii lagu idhahdo muddo dheer buu tukanaya wey hadduu doono haba kharbudaya markaa salaad sixiisa iska ahaadee bal hasii saxo oo dee wixii ka jaban culimada inta ku dul akriyo arkaanta qawliga ah ee dee daruuriga aytay in la saxo taxiyaadkii iyo takbiiratu lixraamkii iyo faatixadii iyo dee ha wanaajiyo si wanaagsan ha u akriyo ilaa waa kan u tijaaradiiba iyo xoolihiiba wax soo saarkiiba waa kan u ordaya ee wax soo saarkii waajibka maxaa reebay saaca wa saaca baa laya dee saacaddiisii ha siiyo iyuu ka dulmiyin waajibka iyo xaqa ilaahay fain axsana bacd alfaatixa qofkani faatixada barhkeed baabuu wanaajinaya wuu soo ladan yahay qara-ahu horta bacdiga aha akriyo wa ataa bedelahu bedelkiisiina hala yimaado min qur'aanin aw dikrin labadaa midun ilaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin buu wanaajinayaa masal faatixadii waa bacd alfaatixa inta kale ayaa gaw ah markaa inta kalena bal intanu barashadeeda ku jiro dikri ha ku bedelo ama qur'aan xagga xuruufta la-eg fain xafida alawala qaybta horuu xafidsan yahay sidaa aynu imika misaalinay ilaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaa halkaasoo dee qaybtii hore faatixadaabuu xafidsan yahay qara'ahu ha akriyo uma ataa bilbedel bedelkiina hala yimaado muxuu uga jeedaa macnaha tartiibtii ha ilaaliyo tartiibta faatixadu dee waajib ba ahayd in sidaa loo kala horreysiiyo markaa intanuu xafidsan yahay hortaa soo mariyo halkaa marka uu taagan yahay ayuu dabeetana wixii uu ku bedeli lahaa kol hadday intani ku adkaatay qur-aan iyo dikri ayuu ku bedelayaa markaa laakiin bedelka yuu horreysiinina intanuu xafidsan yahay kol hadday qaybta hore faatixada tahay iyadaa horreysiiyo tartiibtii ha ilaaliyo aw ilaakhira aw xafida alaakhira faatixada qaybteeda dambuu dusha ka hayaa maalan ihdina asiraata almustaqiima wixii ka dambeeyau xafidsan yahay intaa horena dushaba kama hayaba maba hayaba ataa bilbedel marka hore bedelkuu la imanaya bedelka horta hala yimaado oo dikrigii iyo qur-aankii ha soo akriyo dabeeta markuu intaas soo dhameeyo ihdina siraat almustaqiim ihdina siraata almustaqiima ha ka bilaabo uma qara'ahu bedelku akriya macnaha tartiibtii ha ilaaliyo wey oo kolba halkan uu garan laayahay wixii uu gelin lahaa ha u qiyaaso nusqadaa faydul ilaahigaasi waa isagu intaa waaba ka boodayaaba ataa bilbedeli uma ataa bilbedeli daas oo dhan bu dhaafay laxnigiisaa badan oo qalad madbaciya ku badan fain lam yuxsin shay-an alla wax uu wanaajinayaa ma jiro waqafa biqadri faatixa walaa icaadata caleyh bal intii faatixada la akriyay un ilaahay hays hortaaga un waxna soo celin maayo meeshan waxaa la diidayaa un qof iska lugeeyo un intuu hogaanka laabto yidhaahdo anigu xor baan ahayo addoon ma ihi ka ugu sii darani waa kaasu markaa dee waxaa la yidhi kabxume ma hadhe kablaawa hadhe haddii la yaace eh bal qofkani haddii salaad uunuu itaal kasta halaatee tukanayo dee dadkii ilaahay u tukanayay unbu ku dhex darmi doonaa dharaarta qiyaamaha markaa biqadri faatixa ha istaago alkaa haddii dee mathal uu baran kari waayo wax waliba soo geb noqdeen wey laakin mar hadduu baran karaya talqiintaana ha ahaadee dee iyada haddii aanu karin maaha macnaheedu kolka markaa qiyaamka shalay waynu soo qadinee halkan uu ka bilaabaya rukniga qiyaamka walqiyaamu ruknun fi lmafruuda salaadii faradka ahayd in la istaagaa waa farad waxay kamid tahay arkaan waa ruknigii afraad wey macnaha waqumuu lilahi qanitiin ilaahay isu taagabaad mar hadday amar tahayna amarka waa wujuub buu tusiya cimraan ibn xuseinna waa kii farayay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu bal istaago oo hadduu kari waayona fadhiisto hadduu kari waayona jiifka sidaasay ahayd wa sharduhu haddaba sarajoog waxaan lagu tilmaami karu xusaya an yansiba waa inuu qotomiyo faqaara dahri dhabarkiisa lafihiisa dhabarkan lafahees galgale kala baxa waa inuu qumaati isu taagaa fa in maala haddii uu isa soo yeelo foororiyo qofkan la yidhi salaada isu taag bixaysu ilaa xad buu hoos isu foororiyey kharaja cani lqiyaam wixii salajoog la odhan jiray buu hoos u dhaafay duusi sii gaabinayu hoos u dhaafay dhaxan baa mala haysa awin xanaa amaba waa foororsadayba wax hoos u dhigaya wa saara ila rukuuci aqrab rukuucdii baabuu usii dhawaaday lam yajus dee taasi ma banaano sarajoog lama idhaa faradkaa wuu ka tegay wey macnaheedu qofkii isagoo istaagi karaya salaadii isu taagi karaya buu foorora haddana wuxuu doonaha ka gabanaya ila way dhici kartaa una qof halkaa marayaba ha iska foororinaya hadduu doono oo uu leeya ku arka hoos buu ufoororsaday ilaa dee la odhan karo hebel ma sara jooge wuu foororaa marna waxaa la idhaha hebel wuu taagan yahay marna waxaa la hebelkaasi waa foororaa markaa xaggii rukuucdu u dhawaaday dee wuxuu ku uhi lam yajus ma banaano sarajooggii uu nebigu lahaa waa waajib dee ninkani waa ka tegey waanu kari karaa dee inuu istaago macnaha ma ansaxayso dee salaadiisii kolka ila rugni buu fujistaye walaw taqawasa dahruhu dhabarkiisiibaa qaansoobay ila bani aadam waa kii markuu gaboobo soo foororsadee likibarin da-diisa oo weyn awgeed aw gayrihi ama xanuun baaba ku dhacay way dhacdaa dee dadka qaar dhabarka un laga jabiyo oo foorarsada xataa saara ilaa u ahaaday ka raakicin dee mid rukuucsan oo kale u qofkan yahay odaygii waa gaboobayo ilaa heerkii rukuucdun baa adhaxdiisa ay soo laabatay gaar ahaan qofka dheer bay usii daran waqafa kadalik dee sidiisan unbu isku taagaya sidaanuu imika yahay un dee ilan la kala jiidi maaye ha istaago yaa qawmi qad xawqaltu aw danawtu washaru xiqaali rijaali lmowt sidii ninkaa shaacirkaa u lahaa yaa qawmi qad xawqaltu buui waan soo gotay aw danawtu ama waa kusii dhowah washaru xiqaali rijaal almowt ikwa alla rajuluna waa la ydhaha qofkiibaa ninkiibaa soo ururay oo hebelkii dheeraa marka uu gaboobo wuu soo yaraanu waqafa kadalika bal sidiisan una isku taago markuu rukuucayana dee siduu yeeli ilan waa kan iska rukuucsane uma zaada wuu ziyaadinayaa inxinaansi foorarsi unbuu yar kordhin lirukuuci rukuucdii foorarsi buu ku kordhinaya si loo garto inuu hebelkani waktigii rukuucda marayo in qadara waa hadduu iyana karo mar walba shareecaddu wixii aad kartuun baa lagu leeya yaal wixii aad karaysa ha ka gaabsanin waxaanaad karayna lagugu kalifi maayo addiinu yusr maa jacala calaykum fi diini min xaraj in qadara hadduu karo bal rukuucda uun ha isu sii yar foorariyo wayukrahu waxaa karaahaa buuhi an yaquuma calaa rijlin waaxidatin qofkii hadduu salaad tukanayo inuu lug kaliya isku taagaa waa karaahiyo dee taasi ma hagaagsana muxuu ujeedaa nin tukanaya oo lug kaliya isku taaga waa ficlo saydaan ama dee locda ayay ku tusinaysaa qofkani mar hadduu lug kaliya isku taagan in ciyaaraya laakin de haddaanay go-nay dee go-an tahay war male iyadoo waxba la iska weydiin maayo waxaa kaloo kale ahaa an yulsiqa qadamay labadiisa adin inuu isku dhajiyo inuu labadii adin dhag isku siiyo sidii la dabray iyana waa karaaho dee haddii la riixo wuu dhici markaa iyaduna ma hagaagsanaa nebigana kama sugnaanin dee labada adin oo la isku dhajiyo wa an yuqadima ixdaahumaa cala alukraa inuu labadii adin kala hormariyo sidii uu orod u biyeysanayo o kale labadii adin buu sidaa isu daba dhigay macnaha dee siduu booday oo kale qofkii doonayay inuu orod orodka usoo kalaada qaato o kale taasina ma hagaagsana waxa haddaba iyadana culimadu ay isku khilaafaan salaada iyo maa fadli badan in sara jooga la dheereeyo iyo in rukuucda iyo sujuudda la dheereeyo sidan ay madhabku rajaxeen min xayu daliil wa tadwiil lqiyaami afdal in la dheereeyo salaada sara joogeeda ayaa ka fadli badan min tadwiili sujuudi warukuuc rukuucda iyo sujuudda in la dheereeyo oo dee nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu leeyahay saxaabigii markiiuu salaada ku daba tukanayay lix jis wax ku dhow buu ragcad keliya ku akriyay suuratulbaqar uu bilaabay dabeed markuu sii dhamaynaya baan idhi haatan baad nafistuu rukuuci aalo cimraan buu dabeedna nisuu ku xigsiiyey nisa xagga tartiibta waktigaa hore ka horreyse dabeedna sidaan isu lahaa nise markuu dhameeyo rukuuci buu aalo cimraan haddana u saaray de waa ilaa imise suuradood lix jis wax ku dhow bu ahri wa yubaaxu waxaa iska banaan oo la suneeyey shareecadda sunaysay annaflu qaacidan wa mudajican qofkii inuu iska sunaysto isagoo fadhiyada ama isagoo jiifada inuu suno tukado qofki maca alqudrati cala alqiyaam isagoo laakiin karayaba inuu istaago isagoo karaya inuu istaago inuu fadhigii iskaga tukado iyo inuu iska jiifkii iskaga tukado labadaba way banaayin laakiin xagga ajriga dee waa kala barhkii wey salaadaa fadhiga lagu tukaday iyadoo sara jooga la karayo xagga ajriga dee way ka yar tahay tii sara jooga uma yarkacu waa rukuucayaa qofkan fadhiya fadhiga ku tukanaya wa aqaluhu rukuucdana waxa ugu yar an yanxaniya inuu isyar foorariyo qofkan fadhiyaa bixaysu ilaa heer low araada hadduu doono wadca raaxatayhi cafwan uma yarkacu waa taa horun baanu faasiladii baanu ka qaban be macnaha waxa uu galay ruknigii shanaad buu galay ruknigii shanaad ee arkaanta salaada kamid ahaa ayuu galay oo rukuucdiia waynu ka baxnay xidhashadii iyo wixii la akriyayay oo dhan qofkii wuxuu isu diyaariyey inuu rukuucaha dabaa markuu doonayay qofkan inuu rukuuco rukuucda heerka ugu yar waxa weeyaan inuu foorarsado bixaysu low araada haddii uu doono wadca raaxatayhi labadiisan calaan calood inuu saaro calaa rugbatayhi labadiisa jilib inuu saaro hadduu doono maca ictidaali lkhilqa abuurkiisuna uu caadiya oo aanay gacmihiisu gaagaabnayn dhaadheerayna la qadara uu kari lahaa rukuucda waxa ugu yar buu ihi qofkii inuu foorarsado dhabarka dhiibiyo dabeedna gacmihiina markuu hoos u laalaadiyo ilan jilbaa in la saaraa xub waajib maa waa sida fiicanune uu kari kari lahaa inuu labada jilib saaro oo gacmuhuna labada jilib ay ku beegmi karayaan ilaa labada calaan cala ay ku beegmi karayaan labada jilib dhabarkiisiina dee markaa uu si toosa u sinmo maca ictidaali lkhilqati wuxuu kaga ixtiraazayaa dadka qaarkood baa waxa dhaca qaarka koray u gaaban yihi kolkaasaa dee siifoorosigiisu hadduu idhaahdo foorarso gacmuhu waxay ku dhawaanayaa saaqaynka qofna gacmihiisaa gaagaaban oo qaarka korena wuu u dheeryahayo bawdiyaha ay ku dhacayaanba gacmihiisu inuu bawdiyaha qabsaday noqonaya marka waa qofka dhexdhexaadkaabaa lagu xisaabtamaya markaa inuu calaan calihii jilbaha saaraxo qaydmaa wa tajibu umaniina umaniinadani macnaha rukuucdii in lagu xasilaa waa waajib oo ninkii musiiu salaatii la odhan jiray nabiga caleyhi salaatu wasalaam ku ag tukaday ee uu nabiga kolba intuu yimaado salaamo uu lahaa salli fa innaka lam tusalli war tuka maa tukanin wuxuu qaribaya in rukuucdan iyo sujuuddan iyo ictidaalka baanu ku xasilkoodii samaynayn kaana yanquru naqra diig wuu yar gujinaya uuna sidaasunbu ugu yara gujinaya kolkaa midhku dee nebigu kolkii dambe u tilmaamay waxay ahayd rukuuc fadma-ana fiih dabeetana ku xasil ictidaalka la kaalay kuna xasil sujuuddii iyo baynasjeenkiina saasuu ugu sheegay idan markaa waa rukni taabicu ah rukuucda kan la yidhaahdo maxay dumaaniinadu wa aqaluhaa inta ugu yar dumaaniinadani sukuunun bacda xaraka inuu xasilo qofkii weeye intii uu dhaqdhaqaaqayay sidii uu usii socdo rukuucda ugu socday markuu jilbaha qabto shag waa inuu idhaahdo oo sii socodkiisii dhag istaagaa laakiin siduu usii socdo un markuu sidaa u gaadhsiiyo un haddana inuu dib uga soo celiyo ta u darani waa taa inaan waxba ku ansaxayn inta ugu yar buu mar walba ku sheegaya laakiin sida u fiicani de waa in muddo uu ku hayo oo tasbiixdii iyo adkaartii iyo ducadii iyo intii waaridkahay walaa yaqsida shuruuda ayay uxidhaya markaa rukuucdii waxaa kale oo kamida shuruuda anlaa yaqsida bihawayi sii forarsigiisan inaanu ula jeedin kayra rukuuc rukuucda waxaan ahayn laakiin rukuucda waxaan ahayn hadduu sii forarsigan uga jeedo marka dambena uu rukuuc ka dhigo rukuucu noqon mayso masel dee mid baa daba maray oo hore u riixay markaasuu foorarsaday jilbuhun qabsa bu ihi haatan waa sii rukuucaysaybe maya waa ujeedda qasad baa la doonaya qasad rukuuc marka lagu dhaha macnaheedu waa u qasad wey waa akmalu rukuuci haddaba intaasi waa intii lafdhabarta ahayd aynu soo sheegnay sida ugu wanaagsani ee waaridka ahay waa tan macnaha intaa hore hadduu ka yareeyo salaadii baan ansaxayn intana waa sida u fiicana fadliga badan leh an yukabira waa inuu allahu akbar yidhaahdo raafican yadayn isagoo gacmahana kor u qaadaya allahu akbar xadwal mankibayn buu gacmaha kor u qaadaya fayabtadi-u waa bilaabaya alrafca gacmahan uu kor u qaadayo maca atakbiir allahu marka uu idhaahdo allahu akbar ayuu gacmaha kor u qaadaya allahda iyo gacmaha markuu laabta kasoo qaadaya waa isku mar faidaa xaadaa kafaahu mankibay markay labadiisan gacmood la sinmaan labada garab inxanaa markaasuu foorarsanaya allahu akbar intuu idhaahda abuu markay gacmuhu sidaa ula sinmaanayaan garbaha ayuu dabeedna foorarkii bilaabaya wayumadda waxaa kale oo la suneeyey inuu yaro jiido takbiiraat alintiqaalaat socsocodka kor u kacaya hoos ukaca takbiirahooda inuu yaro dheereeyo allahu akbar inuu yaro yidhaahdo wayadaca waxaa kaloo la suneeyey inuu dhigo yadayhi labadiisa gacmood calaa rukbatayhi labada jilib inuu saaro iyaduna sunayaashay ku jirtaa mufaraqata lasaabic farahana waa kala kaxaynaya markan ay farahaagu jilibka hayaan ee aada rukuucsan tahay ayay dee kala tagsanaanayaan macnaha oon la isku dhajinayn si cuskasha ay u timaado aada u cuskan karto jilibkii oo dhan calaamcashana aada ku hagaajinayso gulubidaha jilibka wayumadda wayundabu an yamudda inuu markaa kala jido dhe dahrahu dhabarkiisa iyo wa cunuqahu qoortiisa sida xaashidoo kale inuu ka dhigo siduu nabigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam xaashida dee qaybteedaa kore xaashidaa kitaabka way simanta qoorta iyo dhabarka markaa inuu sidaa usimo oo aanu hoosna u foorarsanin dhakadana sidii mas duulaayo kor u taagine laakiin uu qumaati usimo si wanaagsan inuu usimo wayanshiba saaqayn labadiisan dhudhunna inuu qotomiyo oo jilbaha aanu xaglaha soo laabine laakiin jilbaha intuu dee cuskado dib uu u qotomiyo hadduu dee karayay dee kala baxayaan laakiin ama dee gaboobo ama ay sidoodaba isaga soo daciif yihiin dee intuu kara wey jilbaha uu cuskanaya dib buu uqotominaya giijinayaa markaa xagashaa tooskaa weye qofkaas wayujaafi mirfaqayhi labadiisan dhudhun suxul baan leeyahay waxa uu kor uga hinjinayaa can jambayhi labadiisa dhinac labada dhinac kuma dhajinayo laakiin waa inuu ka durkiyaa walaalihiisa kal- kalena isagoon dhibayn waliinuu bilaydi ikhwaanakum markaa kuma dhibayo dadka kale hareeraha ka jooge laakiin wuxuu isku dayayaa un inaanu gacmaha suxulladooda ku dhajin dhinaca watadumu lmar'a ruuxa dumari laakiin dee naase iyo waxbaa jira way syaro ururinaysa wayaquula inuu yidhaahdaa sunnaah waa sunnayaashii rukuucda sidii dee akmalka ahayd weeye subxaana rabbiya alcadiim wa bixamdihi kuma darin halaaan saddex jeer subxaana rabbiya alcadiim oo markii ay soo degtay sabix isma rabbika alaclaa ayuu dabeetana nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ijcaluu fii sujuudikum sujuudiina yeela fasabix bismi rabbika alcadiim markay soo degtayna rukuucda yeela bu kolkaas subxaana rabbiya alcadiim wey taa kalena subxaana rabbiya alaclaa inkastoo axaadiid saxiixay kusoo aroortay waa bixamdihi in lagu darayo taa sujuud waynu gaadhi iyada halaatan saddex jeer buu odhanaya tasbiixda subxaana rabbiya alaclaa subxaana rab waxaan leeyahay subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim wahuwa adna alkamaal fiicnaanta intaasaa u yar intii hore waxay ahayd faralisgaridid laakiin fiicnaanta intanaa u yar wayaziid lmunfarid ninkii kelidahaa waxa uu kordhinaya dee khiyaarka ulahaa inuu salaada dheereeyo wakada alimaam kii wax tukinayeyna waa la mide goorma in radiya alma'muumuuna dadkan uu tukinaya haddii ay ka wada raali yihiin wahum maxsuuruuna dad koobanna ay yihiin dadka badan en dee la koobi karayn lama ogaan kara raali noqoshahooda inay raali ka yihiin iyo in kale laakiin dad masjidkan oo kale ku wada tukanayo oo dee isla og inay dheereeyaan oo isku waafaqsan hadduu tukinayo imaamkii saddexdaa wuxuu ku darayaa khaamisatan wa saabicatan wa taasicatan wa xaadiya cashrin ilaa koob iyo toban tasbiixood buu wadaya subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim saasuu wadaya markaa tirooyinkii witriga ahaa unbuu sheegay kuwii shafciga ahaa maya de way ku jiraan meesha lagama soo dulboodine way ku jiraan khaamisatan marka uu kuleeyahay dee xabad afraad baa kasoo horreysay laakiin halkuu ku joojinaya de waa inay witri haataa un baa laga fahmaya hadalkiisa markuu kuhi shan buu ka dhigay ama toddobau ka dhigay ama sagaal ama koob iyo toban kuwii shafciga ahaa way ku jiraane macnaha tirada witri ha ku joojiyo ayaa laga faa'idaysanaya uma yaqulu waxaa odhanaya qofkii rukuucsanaa allaahuma ilaahayow laka rakactu adiga keligaa baan kuu rukuucay wa bika aamantu adun baan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan kuu hogaansamay khashaca laka samcii maqalkayga ku ayaa kuu khushuucay wa basarii araggayga wa mukhii dhuuxayga wa cadmii lafahayga wa casabii seedahayga wamaa shay baa kuu rukuucay istaqallat bihi qadamii gomadahaygu ay hinjinayaan halla waxa jidhka ahe inta aan sheegayba dee ka soo hadhaya ee gomadahu ay hayaanay dhulka aan ku taagnahay oo dhan uma yarfacu ra'sah madaxii buu dabeed rukuucda kor uga qaadaya markuu faradkaa guto rukuucda la yidhaahdo wa aqaluhu inta u yarina waxaa la yidhahdaa alictidaal baa la alictidaal macnaha ruknigan dambu gelaya iska dambeeyeen rukuucda an yacuuda waa inuu unoqdo ilaa maa kaana calayh qabla rukuuc wixii uu rukuucda ka hor sidii uu ahaa unbuu ku noqonaya oo sidee ahayd dee hadduu nin toosan ahaana wuu istoosin hadduu kii qawsaysnaa ee soo foorra yahayna heerkii markuu taagnaa taagnida u ahayd unbuu tegi ilaa wax kale kuma dari kale markii hore uu xaqriyay heerku taagnaa un ha taga imikana ictidaalku waa inta ah ha istaagan wayama'ina wayundabu an yama'ina fi lictidaal sala jooggaa inuu ku xasilo wey iyaduna waa rukni shag laakiin sidii uu usii soconaya isagoo yaro baa la daymoonaya hadduu haddana ku celiyo un oo siduu sidaa allahu akbar allahu samica allahu allahu akbar isku dhex jirta taa maya waanu allahu akbar manaa marka waxaan leeyahay samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd shag dabeedna istaaga wayajibu waxa waajiba dheh anlaa yaqsida gayra alictidaal ictidaal waxaan ahayn waa inaan ula qastin de ha ictida ictidaalkii waa la faray uma rfac ra'sak ciyaalay madaxa karuqa waa inuu iyada un usocday bahe ictidaal waa inuu uqastiyayo markanuu karu toosayo haddaan uqastiyayn baa meesha ka baxdo waata falow rafaca ninkani haddii uu kor u qaadayba madaxa fazican isaga oo ka argagaxaya min xayatin wanaxwiha abeese kasoo hoos boodayo wixii lamida lam yujzihu ma gudayo oo dee taasi ma noqonayso wax gudo oo ku filaada noqon mayso kaafiya sidii isaga rukuucsanaayo isaga tasbiixsanayay buu bahal ka naxay dee ha ku fooranayne ka bood bay noqota karu toosidii uu kor u toosay buu yihi kolleyba iska ictidaal aad rukuucaad ku noqonaysaa ma jira ila oo horeba waad u dhamaysatay rukuucdii ictidaalkii ka dhig qasadkii baa ka lumay macnaha waxaan la haynin qasadkii waxaani waa cibaado arkaanteeda mid waliba waa inay qasadkeeda leedahay ku noqo dabeetana soo ictidaal wa akmalu ictidaalka rukuucda ka dambeeya sida ugu dhamaystiran ee wanaagsane laga doonaya qofka waxa weeye an yarfaca yadayhi gacmihiisu kor usoo qaadaya ilaa waa afartii meelood ee musalligu gacmaha kor u qaadaye xaalo irtifaaci markan uu kor usoo toosayo ayuu gacmaha kor usoo qaadaya qaa'ilan isagoo leh samica allahu liman xamida saasuu odhanaya marka ilaahay baa maqla qofka ku mahadmaqa eraygan waxaa iskaga mida sawaaun alimaamu waalma'muumu waalmunfaridu saddexduba way odhanaya faida intasaba qaa'ima marka uu qumaati isu taago qaala wuxuu odhanayaa dee macnaha taa hore sii tooskii bay lahayde tanina waa istaaggii dambe rabbanaa laka alxamd rabbanaa walaka alxamd waa siiqooyin dhowre weeye mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shi'ta min shayin bacd intaasaa uu odhan doonaa waa akmalka sidii dhexe wey xamdigaasoo mil asamaawaati wa mil alard samooyinka iyo dhulka mugooda ah waa dee sidii xadiidkii nebiga kasoo arooray weeyaan wa mila maa shi'ta min shayin bacd iyo shay kastoo doonto oo intaa kasii dambeeya muggiio xamdi aada leeday wayaziidu man qulnaa yaziidu birukuuc qofkaynu nidhi rukuucduu kordhinayaa iminkana wuxuu kordhin karaa keebuu aha ka rukuucda kordhinaya ile wuu soo gaagaabinaya warkee ya kii keliga ahaa ama dad ay isla yaqaanaana isfahmayaan oo dheeraynta ay iskala raali yihiin kii tukinayay ama kelida ahaa kaasaa dheerayn karayay kii haddaba halkaa dherarka xaq u lahaa halkana wuu dheeraynaya macnaa intaa wuxuu uga ixtiraazaya dee si aanay uga dhicin afatanunanta afatanunanta ila mucaad waa kii nabigu qabsade markii uu ninkii yidhi salaadaa waxaan uga tegayaa ninka la idhaahda mucaad dheerayntaau nagu dheeraynaya nabigu waa xanaaqay dabeetana wuu yeedho waxau ihi waar dadka miyaad fitnaynaysa midkiin markuu dadka tukinaya suuradaha awsaadul kuwa dadka dhexdhexeeda sabaanshaqadiiyo meelaha samaydaatiburujiyaa ku tukiyay qofkan haddaba dheeraynta ugu dambaysale intan u akriyaya ahla athanaai waalmajd axaqu ma qaala alcabdu wakuluna laka cabd laa maanica lima acطayt walaa mucطiya lima manact walaa yanfacu da ljaddi minka ljad uma yasjud intaasuu akriyaya iyo intii hore laysku daba daray samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd iyo ducooyinkaas oo dhan ahla athanaai waalmajd ilaahay ammaanta iyo wanaagga u saaxiibka ahaayo axaqu maa qaala alcabd waxa ugu wanaagsan wax erey addoon yidhaahdo erey addoon yidhahdo waxa ugu wanaagsan jumla muctarida weeye intan soo socotaaye wa kullunaa laka cabd dhammaantayana addoommana ku wada nahaye ereygana u fiican laa maanica lima actayt ilaahay waxaad bixisa wax hor joogsan karaa ma jiro walaa mucطiya lima manact waxaad diidana wax bixin karaa ma jiro walaa yanfacu da ljaddi ninka sharafta iyo maalka leh waxba uma taro minka xaggaaga aljaddu maalkiisa iyo dhaladnimadiisu xaggaaga waxba kama difaaci karta markaad waxla doonto intaasuu akriyaya waa waalidkii ducadii waalidkayd ictidaalkii baa sidaa ugu dhammaaday uma yasjud dabeetana waa sujuudayaa kolka waa ruknigii sideedaad baynu marayna kanaakii sideedaada sujuuddii hore ayuu isu diyaarinayaa marka uu usii foorarsanaya wa shuruudu ijzaa'i shuruudaha sujuuddani ay kugu gudi karta sujuudnimo waa kuwan an yubaashira waa inuu la baashiraa macnaha u baneeyaa musallaahu meeshan uu ku tukanayo bijabhatihi wejigiisa aw bacdihaa ama barhkeed makshuufan iyada oo banaan oo macnaha jabhadani ay banaan tahay waa inuu halkaa dee sijaadu dhigtay ama cawda ku sujuudayo waa ina madaxa u baneeya oo koofiyada iyo dee wuxuu wejiga nag iskaga siiyaanay jirin jabhada waxaa la idhaha dee halkaa jirhkaagaas waa inuu gaadhsiiyaa oo musallaha meesha ku tukanayo iyo isaga waa inaanay waxba udhaxaynin kuwuu ka ixtiraasayna uu sheegi doonaa makshuuf waa inay t wayadma-ina waa inuu kuna xasilaa sujuudana sujuudda waa inuu ku xasilaa qadarku kari karayo wa an yanaala waa inuu gaadhaa musallaahu meesha uu ku tukanayo biqalu ra'si madaxiisa culayskiisa madaxaaga dee wayna qaarkii dambe sarreeyaanoo madaxiina soo foorarsadaa markaa ha ku dhufanin in lagu dhuftaa ma hagaagsane waa dakrame ama dhib baa imane wejiga aa yar baad dhigaysaa iyo sankoo wada socda keliya dabeedna waad kusii yaro daynaysa kuma cadaadinaysa cadaadis iyo sii dayni way kala duwan yihin waxaa la diidaya adigoo halkaa dambe jilbahaaga agtiisa gacmahaaga dhigaya inaad saa madaxa utaag u taabsiiso oo dabeetana aad iskaabiso oo dib uga soo celiso dadka qaar waxaa jira gacmahooda xaggaa jilbaha agtooda dhiga markanay isjuusan yihiin ama halkan ay iskaga xiidhisantihin markaad la safantaha dabeetana dib buu isu hayaaba markanuu isagu sujuudayo dib buu isu hayaa dee taasoo kale culayskiibuu ka hayaa qofkani madaxa kaa waa inuu garbaha ag dhigaa gacmaha siduu sheegi doono dabeedna uu aayar saaraa madaxuu culayska kusii yar daaya wa an takuuna cajizatuhu cajiizatuhu qaarkiisa dambe waa inay tahay aclaa min ra'sihi madaxa mid ka sarraysa qofka qaarkiisa dambe iyo xagga madaxiisu waa inay kala sarreeyaanoo madaxu waa inu hooseeyaa dee qaarka dambena waa inay sarreeyaan macnaheedu waxa weeye qofkii markaa qumaati buu isu foororiyey ee kolkanuu dee isa saaro caloosha iyo bawdyaha markaasay ogabay sinmayaan dhabarka iyo iyo qoortu markaasay sinmayaan ama qaarka hore iyo qaarka dambe laakiin hadduu qumaati isu sii yaro kala daayo dee ugu foorarsanaya madaxiisu wa anlaa yasjuda waa inaanu ku sujuudin calaa muttasilin bihi wax isaga la xidhiidh yataxaraku bixarakati oo markaan uu dhaqaaqo dhaqaaqayo waxyaabahan dee go u sita iyo waxaasoo kale iyo kuwan uu kuu sheegayo ka kummin wa cumaama kumku waa gacantaada macnaha dee qaybteedan hore shaarkaagan gacmo dheeraheed gashan tahay qaybtiisa hore weeye kumku haddaad dib usoo siibtood macnaha ku sujuuddo tuu ka hadlayaa waa taa ood gacanta markaa udhigato amaba cumaamadiiba dee soo dhigato laakiin kutubaha kale waxay raacin jireen marka kulayl iyo waxyaabahaas duruufu timaada mooyaane asxaabtuna waxay leeyihin kulayl daraadii waxaanu iskaga dhigi jirnay oo cumaamadaha iyaga ee wixii aan helo ee weliba waxaan raacraacaya markaa shaaficiyadu taasay ku qaydeenoo xaalad gaara bay ahayd bay idhaahaanoo dee waktigaa ay asxaabtu sheegeen waa kulayl bay ahayd mar kulayl markaa kolkay kulushahay dee qofku uu isaga dhigay cimaamada iyo mid kaleba furaashkun bay dadku ka fahmeenoo furaashka iyagoo laabayun baad arkaysa maaha furaashka kay ka hadlayaane waxa weeyaan wayaalahan dee qofka kor u raacraacayo walaa yaqsida bihuwiyihi markan uu sii foorarsanayo kayra sujuud sujuud waxaana waa inaanu la jeedin oo hadduu qof riixuhu jilbaha u dhaco dee sujuud kama dhigayo taa laakiin kor buu usoo toosayaa waaya walaa yaqsida bihuwiyihi kayra sujuud markanuu sii foorarsanayo sujuudun waa inuula jeedaa wa an yadaca waa inuu dhigaa juz-an min rukbatayhi qayb labadiisa jilib kamidana macnaha labadii jilib hadduu xataa kuwa ballaarin kari waayo qaybi waa inay dhulka taallaa iyo wa butuuni asaabici rijlayhi lugihiisa faraha ay leeyihiin xaggooda cadcad ogabay lugtu faray leedahay faruhuna waxay leeyihiin diir qayb madow iyo qayb cad markaa qaybta cad waa inuu dhigaa waad iska fahmaysaa baylata oo aanu cagihii baqaya bidhin dabada u rogin macnaha cagihii oonu farii jiifinine dee ay fariisaa u laabnaadaan macnaha wa kafayhi cala alard labadiisa kaf oo dee calancashi caddayda waa inuu dhulka dhigaa xadiidkiiba ahaa umirtu an asjuda calaa sabcati acdum toddoba xubin inaan ka sujuudaabaa lay faray toddobadii xubin waa kuwe wejigii labadii gacmood iyo labadii jilib iyo labadii lugood saddex meelood oo min labaah iyo wejiga oo maca sankiisiiah sankuna waa raacaya walow tacadara haddaba haddii uu qofkan u suuroobi waayo atankiisu isfoorarintii ayaa u suuroobi waayo oo macnaha dee inu sidii aynu sheegaynay qaarka dambe saraysiyo qaarka hore hooseeya ayaa u suuroobila lam yajib waajib kumaha qofka noocaasa wadcu wisaadatin barkimo inuu dhigo uu idhaahdo bal aan dhulka uun ka niyooda inaan gaadhe barkimaha la iisoo dhigo barkimadaa buuran si aan madaxa ula gaadho liyadaca aljabhata calayha si uu fooda u saaro taasi waxba waajib maaha laakin waajib maaha hadii uu ku yidhi macnaha dee waa iska jaa-is bay noqon kartaa amaba manduubba lam yajib taasi waajib maaha inuu halkaa sii ishaarin inuu madaxii foorriyaa un bay de ahayd kol hadduu dhigiba kari waayey bal yakfidu wuxuu madaxa foororinayaa un alqadra almumkina qadarka u suuragalun buu qofkani madaxa foororinaya kol hadduu dhulkii la gaari kari laaye wixii doonaabaha hayo ilaan xanuunada dadka hayaa ma yare eh ee dhulka fooda lagala dhigi laaye dhan jafna ilaaha idankii ha ahaado dee madaxu dawakaye dhan jafka sahlan maaha dee waa mid qofku la kariiran yahay wey u sahlan ha u qaadanino kan markaa durido ah alqadr almumkin waa taa walow casaba jabhatahu qofkii haddii uu wejigiiba balaster ku dhajiyo lijiraaxatin cammathaa nabar wejigii wada daboolay dartiibuu ku dhajiyeyba balaster oo bud bay kaga dhufteen wejiga wa shaqa markaasaa qofkii waxaa dhibaya isaalatuhaa inuu iska qaado balasterkan uu sujuudo dee taasina dhibaatay ku tahay sajada calayha bilaa icaada ee wuu ku sujuudu soona celin maayo waxuu soo celinayaana ma jiro qofka intii karun baa laga rabaa hadduu dhigi karo dee wuu dhigayaa maca balasterkeeda iyo nabarkeeda hadduu dhigi kari waana dee in yar buu jisiinaya qof meeraysanayo in baa alxaasi la diidaya intaasi waa lafdhabartii sujuudda haddaba mar walba inta kama kacdadaa buu soo horraysiinayaa wa wa akmalu sujuudda inta ugu fiicani an yukabira waa inuu allahu akbar si yidhaha markuu sii socdo wayadaca rukbatayhi labadiisa jiribna uu dhigo halka isku qabtaan maaragtay aimadu dee xoogaa ka hadlaan oo dee albaniya ibnu qayim waa adiga arkay intay masaladaa xoogaa aada mooda inuu albanina kaga hadla ibnu qayim inuu dee ismootiyo awham awhaabnu ibnu qayim bu dha waa ismootiiskiiba siibay ka mid tahay oo macnaa riwaaya soo aroortay nebiguu nahiyay buruk albaciir qofku inaanu fadhiga awrka oo kale aanu fadhiisanin fadhigii awrka ayay qaarkood leeyihiin waa jilbahoo la horraysiiyo qaarna leeyihiin mee waa gacmahoo la horraysiiyo waayo awrka laftiisii ayaa marka lasii eego dee xaggan horena kolka laga eegana dee gacmihii bay uxisaabsan yihiin kolka gacmihiisan la eegana jilbuhu ku leeyahay inaguna jilbaha kuwa dambeaynu ku leenahay isna jilbaha kuwa horeu ku leeyo dee qaybta dambe sibir baa laydha sibirtiisuna way sii jeedaa marka xoogaa labtiyaa yaro galay adigu markaa jumhuurulculamaa waxay u badan yihiin in kan la nahiyey uu yahay in qaarka hore la dhigo tan la doonaya xadiidku uu sheegayaana inay tahy jilbaha in la dhigo sida dee kane uu fasirayo laakin albanigu waxau dhaha riwaayo kalan hayaa saxiixa oo tilmaamaysa waliyadac yadayhi qabla rukbatayhi macnaha gacmihiisa ha dhigo inta aanu jilba ha dhigin riwaayadaasaa caddaynaysa buu leeyahay buruuk albaciir iyo kala diiday wax o dhan alaa kulli xaal dee haddii la yidhaha labada siyood ba u fadhiisan karaana laa ba'sa kollay dee inay markaa waaridtun baa muuqanaysa ama labada siyood ba qofku iska isticmaali karo uma yadayhi uma jabhatahu waxa uu markaa dhigayaa kolkuu dee jilbihii iyo gacmihiiba dhigo foodii buu dhigaya iyo wa anfahu dafcatan hadda markaa waxay arkayaan sanka in la dhigaa inaanay waajib ahayn laakin sunnaha ay tahay ilaa akmalkiibuu ku daray sanka iyo wejigaa mar qura ayaa dhulka la wada saaraya oo sanka caaradiisa iyo wejiga sidaa darteed de haddii ay muraayadii kaa celinayso sidaa si aada akmalka u gaadha inaad dee la baxdaa wanaagsan haddii sankaaguna gaaban yahay waaba sideenana ilan waxaynu qisaaru lunuuf ayaanu caan ku nahy laakiin qofka sanka dheer oo kale isagoo nadaaradii iska gashan baa dee sanka caaradiisa iyo wejigiiba ay dhulkii wada gaari karayaan dafcatan mar kale u dhigaya wayadaca yadayhi inuu markaa dhigo labadiisii gacmoodna xadwa mankibayhi labada maxay garab ayuu la simayaa labadan gacmood markaad dhulka dhigayso xaggan dambe ee jilbahana ha dhigin intaad dee isa sii xaydana madaxa ha dhaafinin oo ha iska horjeedinin laa ifraada walaa tafriida wey ee sida sunnaha ee waalidkaa dee gacmaha wuxuunaad la sintaa un labada garab oo dee jabhada dib ha uga soo wejiga kasoo yar sokeeya manshuurat alasaabic iyadoo faraheedu yaro kala baxsan yihin naxwa alqiblati xagga qibladana waa inay faruhu ujeedaano waa inaanad iyaga iska horgeynin faraha xaggaana aanad ujeedinin laakiin ay qiblada saa yar ugu jeedaan manshuura cafwan iyadoo macnaha kala baxsan oo maal tan aan kolkii hore ku fasiray waxa weya tan madmuuma iyo mufaraqa iyo manshuura baa kala jira manshuura marka la idhaahdo waa inaanay maqbuud ahayn oo waa inaanad feer duubanin macnaha feerha duubanin kala bixi gacan manshuurada waa sitaa madmuumatanna waa inaanay faruhu kala fidsanayn sidii rukuucda oo kale ee ay aayar dee faruhu dhinaca isku hayaan makshuufatan iyadoo dee iska banaan gacanta oo aanad markaa jeebka gacanta qamiiskii waxba dhex gelin wayufariqa rukbatayhi wa qadamayhi qadra shibrin labada jilib iyo labadan farood ee labada suulu dhulka ku hayo taa ka qadarkeed buu isu jirsiinaya hadduu iskala waaxana waa dhib haddii uu de isku dhajiyana wuu ciiri karaa wayarfaca arajulu batnahu can fakidayh ninkii waxa uu kala durkinayaa beerkiisa iyo labada bowdyo iyo wadaraacayhi can jambayhi labada gacmood iyo dhinacyada macnaha labadan dee suxul dhinacyada ha ka durkiyo labada bowdyana beerka kor ha uga soo qaado oo waa tii dee nabigaba latimay la tilmaamaya calayhi salaatu wasalam asxaabtu markay sifaynayeen salaadiisa saklad yar ama nayl yar oo kuwan dee yaryara aada u markaa maalmaha yar jiray way hoos mari karaysa gacantiisa markuu sujuudsan yahay taxta ibdi halkaa kilinkiladasaa hoos mari karaysa laakin dee waxyaabo badan baa in laysku wada ubaahana markaa kelida tahay oo kale ama imaamka tahay bay dee suuroobaysa laakin kole hadii la yidhi jamcii isku dhajiya adna ad tidhi aan iskala faydo way isku adkaanaya markaa waxay noqonaysaa markay suuragal tuunbu dee qof kala kaxaynaya laakin marka kale dee waa qadarkii u suurooba kollay horaha u wado ilaa suxulladana dee ayuu dhigi wataduma wa an taduma almara ruuxii dumarkaa markaa inay iyadu isu yargeyso oo aanay aada isu sii kala fidinin weeyaan wa yaquula inuu yidhaahdo ayaa habboon oo sunnaah subxaana rabbiya alaclaa halaatan oo bixamdiyadii waa ka reebay laakiin dee aimada qaarkood waxay sheegaan wabixamdiyadu inay saxiix noqoto xagga sujuudda marka la eego waa sugantay iyada iyo saxiix bay kusoo aroortay subxaana rabbiya alaclaa wabixamdi wayaziida fi sujuudi sujuuddii waxa uu ku ziyaadinayaa man qulnaa yaziidu fi rukuuc qofkii aynu yidhi rukuucda wuu kordhin karaa saddexdaa jeer waxa uu ka badin ku kordhinayaa tasbiixan kamaa sabaqa fi rukuuc sidii rukuucda inagu soo horumartay dee tasbiixdii buu wadi karaa ilaa koob iyo toban tiro isdhiman isagoo wadaya ducaduna halkaa ha inoogu joogto uma yaquulu allaahuma laka sajadtu wallahu aclam